بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السادس والعشرون بعد ثلاثمائة حديث كصدح بقل إلواتن إلح أي أبا وحو باب يهي باب كان كسو هدلني ها باب لحاق النسب قفك أو أبتركيس الحاقية لو أبتري عدي لا شيء أي سنة بنانين عدك لين لو أبتري أيان كسو جرني waxaan soo qaadanay qofka gogosha uu ku dhashaa loogu abtirinayaa inuu aabihiis diida maahane uu yidhaahdo ma dhalin hadduu saas yidhaahdana waxaa laga rabaa inuu licaan sameeyo licaankan waataan kasoo hadalnay dhaartii dherarka badnayd ee labada qofba la dhaarinayay wey waa xadiis kale oo kamid a baabkaasi can abi dar radia allahu canhu allaha ka raali noqday abi dar waxaa laga wariyey anahu samica rasuula allahi inuu maqlay rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalam yaquulu isagoo dhahaya laysa min rajulin nin ma jiro iddacaa sheegtay ligayri abiihi aabihiis cidaan ahayn sheegtay oo ku abtirsaday cidaan dhalin ninkaasa i dhala yiri asagoo wahuwa yaclamuhu asagoo ogsoon inuusan qofkaasi dhalin ama ogsoon cidda dhashay asagoo haddii lagu khaldo oo la yihahdo cidaana ku dhashay oo uusan ka warqabin waa meesheeda laakiin waxaa laga hadlayaa waa qof ogsoon ciddii dhashay haddana sheegta cidan dhalin isagoo ogsoon ilaa hadduu qofkaasi jiro kafara waa gaaloobay macnaha qofkii sheegta cidan aabihiis ahayn ku abtirsada cidan dhalin qofkaasi waa gaaloobay macnaheedu nicmadii alle subxaanahu watacaala ayuu ku kufriyey oo uu aasay oo uu daboolay wey waman iddacaa qofkii sheegta maa laysa lahu waxaan wuxuusan lahayn wuxuusan lahayn qofkii sheegta caruur uu dhalin buu yidhi anaa dhalay maal uusan lahayn buu yidhi anaa leh qofkii saa sheegta fa laysa minaa annaga naga mid ma aha qofkaasi walyatabawa hana ka diyaarsado maqcadahu meeshiisa meeshuu fadhiisan lahaa ama degi lahaa minan naari naarta ha ka diyaarsado ayuu yidhi nebigu sal alay wasalam waman iddacaa qofkii ku sheega oo ugu yeera rajulan qof ugu yeera bilkufri gaalnimo oo gaal baa tahay ku dhaha oo qaala yidhaahda yaa caduwallaahi cadowgii ilaahayow dhaha qof buu gaal ku yiri ama wuxuu ku yidhi cadow ilaahay baa tahay buu ku yidhi walaysa kadalika qofkaasuna sidaas maaha qofkii gaal maaha cadow ilaahayna maaha waa qof muslima wax unbaa dhex maray markaasuu ama gaal ku yidhi ama cadowgii ilaahay baa tahay buu ku yidhi qofkaasi haddii qofku ku yidhaahda ilaa xaara calayhi asagay kusoo laabanaysaa oo qofku hadduu qof gaal ku yidhaahdo qofkaasna uusan gaal ahayn gaalnimadii kii yiray ku dhacaysaa waay kaasaa gaaloobaya waay macnaha hadduu qof cadow ilaahay ku yidhaahdo asagoon qofkaasi cadow ilaahay ahayn cadownimadii ilaahay cadow lala aha asagay kusoo laabanaysaa isaga cadow ilaahay ah wey kadaa cinda muslim walilbukhaariyi naxwa xadiiska marka waa xadiis muhiim ah wuxuu ka hadlayaa abtirka qofku inuu sheegto cidaan dhalin weye isagoo ogsoon weliba dadka u sheegayo ciddaasi inay dhashay isagoo ogsoon inaysan dhalin wey inaysan dhalin isagoo ogsoon wey marka qofkii arrintaasi sameeya dhibkaasaa kasoo gaaraya oo inuuba maaragtay culimada qaar baaba odhanaya waaba gaaloobaya diintu ka baxayaa laakiin jamhuurta culimada ahlusunna waljamaaca waxayba ku ijmacsan yihiin qofka macaasida iyo dembiyada waaweyn uu galo laguma gaalaysiiyo laakiin waxaa laga wadaa gaalnimadan meesha laga hadlayo waxa weeye waa qofka oo laga reebayo laga fogeynayo oo la maaragtay arrintaasi loo fool xumaynayo wey ama waa nicmada allah subxaanahu watacaala buu qofkaasi daboolay oo ku kufriyey oo uu dhinac maray wey waa adiga waciid adag weeye oo qofkii maaragtay ku dhaca halis uu ku sugan yahay weliba xadiiska qeybta dambea waxaa lagu leeyahayba qofkii sheegta wuxuusan lahayn wuxuusan lahayn sheegta awlaad uusan lahayn buu yidhi anaa dhalay ama maaragtay waxa weeye maal uusan lahayn buu yidhi anaa leh ama hanti uusan lahayn buu yidhi anaa leh qof buu xoolihiis inta ku qabsaduu yidhi anaa leh maxkamad iyo lasoo istaagay oo ku dooday qofkaasi booskii naarta uu ka geli lahaa ka diyaarsado meesha uu naarta kaasi waaba gelahayaaye meesha uu geli lahaa kasii fakaro boosku ka fadhiisan lahaa meesha holcaysa ha kasii fakaro maskaxdiisa ha kusii qabto qofka xoole islaameed iyo dad islaameed sheegta uusan isagu lahayn ayib qofkii qof gaal ku tilmaama kelmada qof gaal lagu tilmaama halis waayo ayada laftirkeedaaba halisa gaaleynta oo qofka la gaalaysiiyo oo la yidhaahdo qofkan waa gaal waa arrin culus waana arrin fiqi ah oo diinta ka mid ah oo qofka wuu gaal isagoo muslimha gaal buu noqon karaa aba qofba gaalnimadiisiiba ku koray onba aanba muslim asal ahaan gaal u ahaa gaal waa la oran karaa laakiin marka aad gaal oranayso qofkani waa inaad ku hubsataa gaalnimadiisa waay ha ku degdegin gaalnimo aad qofku tilmaanto maxaa yeelay haddaad qof gaal ku tiraahdo uusan qofkaasi gaal ahayn waxaa halis ah in aad adiga aada diinta kaga baxdo maxaa yeelay adag kugu soo noqonaysaa buu yihi nebigu sal lla alay wasalam cadow allaa tahay ilaahay cadowgiis baa tahay saasoo kale haddaa ku tiraahdo qofka uusan qofkaasina cadow ilaahay ahnayn ila cadowga ilaahay gaalada weeye waxa weeye qofkaasi cadowtinimadii alle subxaana watacaala cadow loo noqdo qofkii yiray kusoo laabanaysaa saas weeye marka waa arrin halisteeda leh waxaa marka xadiiska fawaa-idiisa kamid a qofka in maaragtay nasabkiisa iyo abtirkiisa loogu abtiriyay inay waajib tahay aysan banaanayn cid aan ciddii dhashay ahayn in loogu abtiriyo sidoo kale xadiiska waxaa laga faa-iideysanayaa in qofku uusan ku dambaabeyn hadduusan ka warqabin haddii uu ka warqabo uu og yahay in ciddaasi dhashay uu cid kale ku abtirsado ayaa wey markuu halaagsamayo oo dhibkan ku dhacayo wey qofka dadka gaal iska dhaha ama faasiq iska dhaha ama mubtadac iska dhaha oo aanan u fiirsanin qofkan waxa uu yahay iskala degdega xukunka saasoo kale waa la maqlay qof baa yidhi hadal un iska dhahay baan iska leeyahay iska yidhaahda asagana halistaasuu ku sugan yahayo wuxuu dadka ku yiri asaga kusoo laabanaya marka khatarteeday leedahay gaalnimada iyo faasiqnimada iyo daalimka iyo cadowga ilaahay iyo kelmadahaas bidciga iyo wax aanan loo fiirsanin oo qofka la iskaga turaadonan xujo iyo daliil iyo u haysanin oo qofkaasi aada ku xukmisaa waxa weeye aday kugu soo noqonaysaa kitaabu ridaac wuxuu uu kitaabkii waxaa noo dhamaaday licaanka halkaana waxaan ka gelaynaa a alradaac alradaacu waxa weeye waa nuugmada waaye qofka maaragtay la nuugo ridaacuna kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca intaba oo ku sugnaaday nusuus cadcad ayaa ku sugnaatay oo qur-aanka allah subxaana watacaala uu kaga hadlay sunnada nebigana sala allahu alayhi wasalam xadiisku xadiista rasuulka waa looga hadlay culimaduna waa ku ijmaacsan tahay ridaaca wey ridaacu waa maxay weliba waktigii nebiga sal lla alayh wasalam iyo waqtiyadii ka horreeyeyba carabta dhaqan waxay lahayd ilmaha waxaa nuujin jirtay qofaan dhalin markuu laba sano markuu dhashaba baadiyaa la geynayaa islaam baa lacag lagu siinayaa saasay ay ku nuujinaysaa ilmihii ilmaheeday ku daraysaa cunuga ay dhashay la nuujinaysaa markaasaa xugun baa ka dhalanaya wy ama habreertiisaa nuujinaysa ama eedadiisa ama qof kale oo dadkii qaraabada la aha u dhawa ayaa nuujinaya qof nuujiyaba haddii qofkaasi ilmahaasi ay nuugaan wuxuu noqonayaa qofkii uu la nuugay buu walaala noqonaya wax alla wixii abtirsinyaha oo dhan ku xaaraan noqonahayena xaaraan bay kaga noqonayaan masalan haddaad haweeney aada naaskeeda nuugto haweeneydaas hooyay kuu tahay horta marka ugu horeysa waa hooyada ma geydid ma guursan kartid ilmahay dhasho oo dhan waa walaalaha ninkeedu waa aabbahaayoo kale walaasheedu waa habaryarta maaragtay ninkeedu ninka la dhashay waa adeerka waxaa weeye ilmaha sidaasa abtirkioo kale wa saasa qaraabadaasaad ciddaasaad ka maaragtay ka tirsan tahay oo ma guursan kartid gabadhii aada isla nuugteen waa walaasha gabadhaad nuugtay walaasheed waa habaryarta tii maaragtay ninkeeda gabadha aad nuugtay ninkeeda gabadha la dhalatay waa eedada saa darteed wax kastaba saasay xaaraan kaaga noqonayaan xadiistaanaana kusoo aroortay xadiiska saddex boqol iyo toddobiyo labaatan can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma cabdillahi bni cabaas waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi cabdullaahi qaala rasuulu llahi sal la alay wasalam rasuulka alle wuxuu yihi fii binti xamzata xamse gabadhiisa ayuu wuxuu ku yidhi laa taxilu lii xalaal iima aha yaxrumu min min alradaaci nugmada waxaa xaaraan ka ah maa yaxrumu wixii xaaraan ka ah min annasabi nasabkii abtirka wey wahiya gabadhan oo xamza u dhalayna ibnatu akhi walaalkay weeye gabadhiisii min alradaacati xagga nugmada xamse ibna cabdimualib waa nebiga adeerkiis aabihiis la dhashay aabihiis cabdullahi ibna cabdimualib ayaa la yidhaahdaa xamse marka iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam waa adeerkiis gabadha uu xamse dhalay waa ina adeertiis wuu guursan karaa wuu geyaa laakiin xamse iyo nebiga adeertinimada ka sokow wax kale isku yihiin labadoodaba waxaa nuujisay ninkii la oran jiray abilahab ee gaalka ahaa ee gaalnimada ku dhintay oo nebiga adeerkiis ahaa gabar u lahaa oo maaragtay la oran jiray thuwayba oo lahaan jiray gabadhaasaa nuujisay xamse iyo nebigaba sala allahu alayh wasalam thuwayba ayaa nuujisay markaasuu wuxuu noqday walaalkiisuu noqday xamse adeer buu hayagu haddana walaalkiisu noqdayo waxa weeye dhinacii nugmada ayuu maaragtay walaal ugu noqday saa darteed nebigu sala allahu calayhi wasalam gabadha xamse u dhalay ilma adeer ha noqdaan dhinaca abtirka laakiin dhinaca nugmada adeer buu u yahay run ah wey walaalkiis aabaheed bay isla isla nugeenoo walaalkiis uu yahay saa darteed buu nebigu wuxuu leeyahay sal allau alay wasalam inta loo bandhigo layihi xamse gabadhiisa ma guursanaysaa wuxuu yidhi laa taxilu lii xalaal imaha inaan guursado yaxrumu min aradaaca min aradaaci nugmada waxaa xaaraan ka ah maa yaxrumu min annasabi waxa abtirsanyaha xaaraanta ka awey wahiya ibnatu akhi walaalkay gabadhiisii weeyo xamse aha oo min alradaacati xagga nugmada aan walaalka ku noqonay xadiiska saddex boqol iyo labaatan iyo sideed can caaishata radia allahu tacaala canha caaisha waxaa laga wariyey qaalat inay tiri caaisha qaala rasuulu llahi sal alay slam rasuulka alle wuxuu yidhi ina alradaacata nugmada taxrumu waxaa xaaraan ka ah maa yaxrumu min alwalaadati dhalmada iyo abtirsiimaha wixii xaaraan ka ah baa xaaraan ka awey waa intaa hadda soo marinay oo kale wax alla wixii xaaraan kaaga noqonahayoodan guursan karin dhinaca abtirsinyaha sidoo kale nugmadana sidaasay noqonaysaa gabar kasta oo haweeneyda ka mid ah oo ay xaaraan kaa tahay nasab xaggiisa xagga dhalashada nugmadana saasay kaaga tahay eedada xagga nugmada waa waa mageydid habaryartaa sidoo kale walaashaa maaragtay waa dhinaci nugmada waxaasoo dhan iyo wixii lamida oo dhan ma geydid weyn gabadhana sidoo kale ninkii saas oo kale ah oo ama aabaheeda aabaheed wuxuu noqonayaa markii haweeneyda ay nuugtay ninka qaba aabaheed oo kale waay waa walaalkiis waa adeerkeed oo kale wey saa darteed ma awoodo maaragtay inuu guursado isagana looma ogola marka way sii socon doontaa kitaabu ridaaca insha allahu tacaala xadiiskaasi hanoo joogo galabta wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbihi ajmaciin